الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم xadiidkii shanaad ayaynu ka bilaabaynaa darsigeenna musanifka marka wuxuu leeyahy alxadiidu alkhaamisu xadiidka shanaad marwiyun can sufyaan ibni cabdillaahi athaqafi waxaa laga wariyey saxaabigaa oo magaciisa sufyaan ibni cabdillaahi la yidhaahdo ayaa laga wariyey oo qabiilada thaqiif la yidhaahdana u dhashay kunyadiisa abu camrna waa lagu sheegaa abu camrana waa la yidhahdaa abu camrana waa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi saxaabigaas ilaahay ha ka raadi noqdee qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow qul lii fi lislaami qowlan qul lii ii dheh oo ii sheeg wey fi lislaami diinta islaamka dhexdeeda qowlan hadal ii sheeg hadalkaasoo laa as'alu aanan weydiinaynin canhu hadalkaas adiga aan ku weydiiye axadan qof oo bacdaka adiga gadaashaada aanan weydiinayn qof adiga kaasoo haray aanan weydiinayn mar dambe cid dambeoo weydiinaya aanan jirin hadalkaas ii sheeg buuyi qaala marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qul aamantu billaahi uma istaqim qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi allah baan rumeeyey uma marka hadalkaa tidhaahda aliimaanu billaahi istaqim toosnow markaa kadib wa aamantu billaahi waxay kulansanaysay ku toosnow rawaahu muslimun xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixihi ku wariyey wuxuu ka mid yahay xadiidkan axaadiista jawaamic alkalimka ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala nabiyullaahi maxamed uu siiyey oo ku fadilay ayuu ka mid yahay labada kelimo aamantu billaahi uma istaqim waa laba kelimo wey laakiin macnaheedu aad iyo aad oo u weyn yahay marka saxaabigana ridwaanullaahi radia allaahu canhu oo sufyaan ibni cabdillaahi ah hadalka uu weydiinayo waa hadal kulminayo khayr iyo nafci iyo waxtaro idil kulminayabuu weydiiyey oo qofkii hadalkaas ku dhaqmaahi uu gaarsiinayo liibaan adduun iyo aakharaba uu ku gaarayo nebigana calayhi salaatu wasalaam maadaama hadal jaamic ahoo uruursanoo khayr adduun iyo aakharaba kulminaya u waraystay saxaabigaasi si kooban ayuu ugu sheegay koo wuxuu yidhi waxaa tidhaha aamantu billaahi afka markaa ka tidhaahdo qalbigana ka ictiqaadi jawaarixdii xubnahana ha ka muuqdeen oo uma istaqimta aamantu billaahi waxay kulminaysaa carabkoo laga sheegay iyo qalbiga oo laga ictiqaadiyo o laga yidhaahdo qowlu lqalbi wallisaan ayay kulminaysaa uma istaqimna xubnihii inuu kaga toosnaado ayay ayadana amraysaa weeye marka iimaanku waxa weeye sida ahlu sunnuhu ay ku tacriifiyaan waxaa la yidhaahdaa waa ictiqaadun bilqalbi qofka oo qalbiga ka ictiqaadiyo wa nutqun billisaani carabka uu qofka kaga dhawaaqo wa camalun bilarkaan xubnaha uu ka shaqeeyo saddexdaas ayay ahlu sunnuhu ku qeexaan iimaanka ayaa loo yaqaanaa waxay ku khilaafayaan waxyaalo dad ummad fara badan oo ahlu bidaca ka mida sida murji'ada iyo kayrkood ayay ku khilaafaan weye marka carabkana ka dheh qalbigana ka ictiqaadi kuna toosno oo camalkii laa ilaaha ila allah iyo aamantu billaahi ay kaa dalbayeen la imow xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixi ku soo saaray kadalika imaamu axmed iyo ibnu maaja iyo tirmidi a'immadaasoo dhanna way soo saareen riwaayada imaam tirmidi waxa weeyaan yacni wuxuu leeyahay waxaan idhi buu yidhi saxaabiga qultu yaa rasuula allah xadidnii biamrin actasimu bihi ii sheeg arrin aan ku dhegoon qabsado ii sheeg qaala markaasuu rasuulku yidhi qul rabbiy allaahu uma istaqiim waxaad tidhaahdaa rabbii aniga rabbigayga macbuudkaygu allaahu wey sidaa dheh wa aamantu billaahi dii wey uma istaqim ku toosno riwaayadaa marka waxay ku kordhinaysaa oo riwaayada tirmidi mar labaad buu saxaabigaas nebiga weydiiyo yidhi faqultu yaa rasuula allah maa akhwafu maa takhaafu calaya waxa ugu weyn oo aad iiga baqaysa aniga halaag iyo cadaab aad iiga baqi waa maxay waxa ugu weyn ood iiga cabsa iiga iiga baqayso yacni naftayda aad uga cabsanaysaah waa maxay markaasuu nebiga fa akhada bilisaani nafsihi carabkiisuu qabtay markaasuu yidhi kanaan kaaga baqaya istiqaamadaadii carabkaada ku seejin karo marka hadal carabkaaga xukun taxakum ilaali lafdiga istiqaamo la yidhaahdo salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim way fasireen tafaasiir isku wada dhowdhow oo ictiqaadkii iyo camalkii labadaba kulminayo ayay ku fasireen abubakar sidiiq radia allaahu canhu marka uu fasirayo wuxuu ku fasiraa istiqaamadaasi oo dadka ay ku toosnaadaan lam yushrikuu billaahi shay-an waa aayadda markuu fasiraya ah ina aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu aayaddan xadiidka nebiga aayaddaasuu la macnaya ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu ku toosnaaday markay rabbuna allahu yidhaahdeen ku toosnaaday ayuu abubakar sidiiq wuxuu yidhi lam yushrikuu billaahi shay-an waxba ilaahay lama isan wadaajin khalqigiisa ka mid ah riwaayo kaloo laga wariya abubakar sidiiq wuxuu yidhi lam yaltafituu ilaa ilaahin hayri ilaah alla ka soo haray ma milicsadaan marna ma fiiriyaan allah bisaa macbuud u ah macnahaasuu ku fasiray cabdullaahi bni cabbaas markuu fasirayo istiqaamada wuxuu leeyahay istaqaamuu calaa adaa'i faraa'id illaah ilaahay faraa'idka wuxuu faray yacnii fulinteedii la imaatankeedii gudashadeedii ay gutaan ayay ku toosnaadeen sidaasuu odhanaya abulcaaliya oo taabiciintii ka mid ah marka uu istiqaamada fasirayo uma istaqaamuu wuxuu leeyahay uma akhlasuu lahu addiina waalcamal ilaahay bay camalkooda iyo diinkooda iyo towxiidkooda ay u baraxtireen marka istiqaamada waxa weeye qofka oo taacadii ilaahay oo towxiidka u horeeyo acmaashii khayrka ay ku xigto marka uu la yimaado towxiidka inuu daa'imo ila almamaati yacni ilaa waqti almowti ilaa waqtiga uu ka dhimanayo inuu towxiidkaas laasimo oo taacada ou laasimo baa istiqaamada la yidhaahda toosnaanshahaas markuu qofku ku toosnaado istiqaamo uu helo allah qur-aanka wuxuu noogu sheegay in adduunka uu maaragtay malaa'igta intay markuu adduunka ka tegayo malaa'igta intay u timaada inay u bishaaraynayso ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'igta ilaahay baa ku soo degto markaase maxay odhanayaan allaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun adduunka markay ka baxayaan baa la leeyahay wax mustaqbalkiinno aad ka baqdaan lama arko cadaab ilaahay iyo caradiisa midna ka baqi maysaan murugna ma arkaysaan bishaaraysta baa layidhi waxa weeye jannaduu rabbi idiin ballanqaadayna ku bishaaraysta ayay odhanayaan weeye marka lafdiga istiqaamada qur'aanka way ku badan tahay sidoo kale axaadiista way ku badan tahay laisfarayo allah subxaanau wa tacaala fii suurati fusilad wuxuu leeyahay qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faistaqiimuu ilayhi waistakfiruuh nabiyulaahi maxamedow waxaad tidhaahdaa bani aadam idinkoo kalaa baan ahay laakiin wuxuu ilaahay igu fadilay inuu ii waxyoodo waxa la ii waxyoodayna waxa weeye macbuudkiina inuu mid yahay allah keliya inuu macbuudkiina yahay marka towxiidkaas ku toosnaada faistaqiimuu ilayhi towxiidkaa ku toosnaada waistakfiruuh ilaahayna dembidhaaf weydiista subxaanahu wa tacaala waxaa nabigeenna ilaahay uu amrayaa lafdiga istiqaamada fi suurati huud ayuu rabbi ku amraa faistaqim kamaa umirta waman taaba macak nebiga iyo dadkii raacayba istiqaamadaasaa la amraya sidii laguu amray ugu toosnow taacada ilaahay towxiidkiisa adiga iyo dadkii ku raacayba waman taaba macak dadkii adiga ku raacay iyo adigaba ku toosnaada buu rabbi subxaanahu watacaala leeyahi marka istiqaamadu waa qofka oo diinkiisa ku toosnaado ilaa adduunka uu ka tago ayaa istiqaamada la yidhaahda istiqaamada yacni qofka inuu ka toosnaado la rabo xagga qalbiga iyo xagga carabka iyo xagga xubnahaba inaad ka toosnaataa la rabo mar haddii qalbigaaga uu toosnaado oo ilaahay allah uu garto oo rabbi mid ka baqaahi ou yahay oo ilaahay uu tala saaranayo rabbi keliya uu baryayo qalbigaaga mar hadduu istiqaamadaa helo xubnihii iyo carabkiina waa toosayaan carabkana waa toosi xubnihiina waa toosayaan jawaarixdaadii waa toosayaan wey maxaa yeelay qalbiga waxaa la yidhaahdaa waa malikul acdaa xubnaha boqorkooda waxa weeye waa qalbiga wey haddii qalbiga uu tooso boqorkii ah junuuddiisa oo ciidankiisa oo jawaarixdii iyo carabkiina waa toosayaan waa toosayaan weeyaan marka waxaa la ilaaliyo si istiqaamati markii qalbiga la ilaaliyo dabadeed oo waxa shirkiga iyo shubahaadka iyo shukuugta iyo bidacda iyo waxa xun oo dhan laga ilaaliyo qalbiga waxa ku xigo in aad loo ilaaliyo u baahan waa carabka wey walidaalika xadiidkii tirmidi nebiga fa akhada calaa lisaani nafsi ayaan soo marnay inuu carabkiisa qabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam sida imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinaayo can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh waali wasalama qaal nebigeenna wuxuu yidhi laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuhu yacni wuxuu yidhi qofka addoonka muslimkaa iimaankiisu marna ma tooso ilaa qalbigiisa uu hagaago qalbiga ilaa uu hagaago qalbiguna ma hagaagayo hadduusan carabka hagaagin uusan ku toosnaan istiqaamo helin marka waxa weeyaan yacni istiqaamada waa shay aad iyo aad u weyn fawaa'id badanna leh ay ka mid tahay adduunka markuu qofku ka baxayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa ay u bishaarayso oo asagoo faraxsan adduunka uu ka tago aakharana jannada ilaahay uu helo subxaanahu wa tacaala alxadiidu alkhaamisu can sufyaan bni cabdillaahi thaqafiyi radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah wuxuu yidhi saxaabigaas waxaan idhi rasuulka ilaahayow qul lii fi lislaami diinta islaamka dhexdeeda ii iraaho idheh qowlan hadal laa as'aluhu aanan weydiinaynin canhu laa as'alu aanan su'aalaynin canhu hadalkaasi axadan bacdaka qof adiga kaa soo haray aanan su'aalaynin cidda ma aan weydiinaya aynan jirin ii sheeg qaala markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qul aamantu billaah waxaad tidhaahdaa rabbi baan rumeeyey uma istaqim kuna toosnow ayuu maaragtay nebigeennana calayhi salaatu wasalaam uu ugu sheegay wey markuu qofku toosnaado oo caqiidadiisa ay saxiix noqoto wax alla wixii khayroo dhan ayuu jeclaanaya la'imaatankoodi wixii sharoo dhanna qalbigiisu waa nacaya jawaarixdiisuna sidoo kaleeto qalbigii taabicu noqonaysaa ay raacaysaa weeye marka qofka wuxuu ku toosi karaa waa istiqaamada iyo athabaatu cala diin diinka ilaahayuu qofka ku nagaada ayuu ku toosi karaa weye alxadiidu asaadisu xadiidkii lixaad marwiyun can cabdillaahi bni camrin radia allaahu canhuma cabdillaahi bni camr bni caas ayaa laga wariyey ilaahay asagii aabihii baa ka raadi noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimkaahi man axad weeye salima almuslimuuna muslimiintu ay ka badbaadaan oy ka nabad galaan min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa waalmuhaajiru qofka muhaajirka la yidhaahdo waa hijroodo la yidhaahdaa man qof weeye hajara ka tago oo ka hijroodo maa naha allaahu canhu wuxuu rabbi ka reebay ka tago kaas ayaa la yidhaahdaa muhaajir muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray labadaba xadiidkaasi wazaada aلtirmidiyu wاnnasaa'iyu imaamu tirmidi iyo imaamu الnasaa'i oo yani asxaabu sunan ka midihi waxay ku kordhiyeen waalmu'minu qofka mu'minka la yidhaahdaa man axad wey qof wey aminahu اnnaasu dadku ay ka badbaadaan calaa dimaa'ihim dhiiggooda ay uga badbaadaan wa amwaalihim xoolahoodana ay uga badbaadaan xadiidka qaybtaasna tirmidi iyo nasaa'i baa ku daray weeyaan wazaada albayhaqiyu alimaamu albayhaqi isagana wuxuu ku siyaadiyey fii shucabi aliimaan waalmujaahidu qofka mujaahidka la yidhaahdo oo jihaadka ku jiraaye man qof weeye jaahada yacni la jihaadayoo la dagaalamay nafsahu naftiisa la dagaalamay muxuu kula dagaalamay fii taacati illaahi alla taacadiisa kula diriray qofka ilaahay taacadiisa naftiisa kula dagaalamaayo kaasaa mujaahid ah weeyaan xadiidkan afar faqrow ka kooban yahay afar qaybood ayuu ka kooban yahay qayb qofka muslimkaa man huwa almuslimu qaybta labaadna man huwa almu'minu yaa mu'min la yidhaahdaa yaa muslim la yidhaahdaa qaybta saddexaadna man huwa almuhaajiru yuu yahay qofka muhaajir ka ihi qaybta afraadna man ilmujaahidu qofka mujaahidkaahi waa kee afartaa arrimood ayuu maaragtay xadiidku ka warramaya muslimka yacni lafdiga alislaam la yidhahdo alislaamu alxaqiiqi waa alistislaamu ila allahi casa wajal qofka oo rabbigiisa isku dhiibo oo addoonnimadiisii dhammaystiro xuquuqdii ilaahay ku lahaa guto xuquuqda dadka muslimiinta ku leeyihiinna la yimaado kaa ayaa muslim la yidhaahdaa qofka islaamnimadiisu ma dhammaystirmato ilaa uu qofka kaloo muslimkaah oo walaalkiya wuxuu naftiisa u jecel yahay ou asna la jeclaado islaamnimadiisu ma kaamil noqonayso mana dhammaystirmayso islaamnimadiisu ma dhammaystirmato ilaa ay dadka muslimiinta ihi carabkiisa iyo carabkiisa sharta uu leeyahay iyo gacantiisa sharta ay leedahay ay ka badbaadaan qofka islaamnimadiisu ma dhammaystirmayso weeyaan marka badbaadada ay dadku kaa badbaadaan qowlkaada iyo ficilkaaga leanna carabkana waad ku caynaysaayo waad dhibaysaa qofka waad ku xamanayo waxunbaad ku samayn waad ku masabidaysaao wax walbaad ku samayn kartaa qowlka ficilkana waxun gacantana waxunbaad ka samayn kartaa waad dili kartaa dhibaataad u geysan kartaa waxaasoo dhan badbaadada qofka muslimka uu kaa badbaado sharta qowlkaaga iyo ficilkaaga uu ka badbaado carabkaaga iyo gacmahaada uu ka badbaadaa waxay cunwaan u tahay qofka muslimnimadiisa inay dhammaystiran tahay qof muslima inuu yahay ayay daliil u tahay weeye sidoo kaleeto qofka mu'min la yidhaahdo wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka ay ka badbaadaan dhiiggooda iyo maalkooda ay kaga badbaadaan dhiiggoodana aanan daadinin xoolahoodana aanan xaqdarro ku qaadanin kaa ayaa la yidhaahdaa mu'min la yidhaahdaa maxaa yeelay iimaanku waa shay qalbiga yacni markuu ka buuxsamo jawaarixdii xubnaha ay ka muuqanayso inshiraax markuu qalbiga helo xubnaha ay ka muuqanayso weeye mar alle markii qalbigaada iimaanka ou galo waxaa weeyaan yacni wuxuu kugu xambaarayaa iimaankaasi in aad yacni waxyaalaha ammaanooyinka inaad ilaaliso waracnimada oo dulmiga aad iska ilaaliso dadka in la dulmiyo dhiiggooda iyo maalkooda waxaasoo idil bay kugu xambaaraysaa qof alla qofkii dadka dhiiggooda iyo maalkooda ay kaga kala badbaa yacni ay ka badbaadaan qofkaas waa mu'minu nabigeenna ku sheegay calayhi isalaatu wasalaam laakiin adoo salaa tukanayo adigoo yacni diinan u gargaarayaa dhahayo dad muslimiina hadday carabkaaga iyo gacantaada ka badbaadi waayaan hadday dhiiggooda iyo maalkooda ay kaaga badbaadi waayaan waxa weeye weli iimaanka qalbigaada kuma sugnaanan mu'minna ma tihid markaas oo kale weeye lacna mafhuumka laga qaadanaya haddii dadka dhiiggooda iyo maalkooda ay yacni maaragtay ay aada badbaadin weydo oy kaala badbaadi waayaan iimaankaada wax ka jiraahi ma leh weeyaan maxaa yeelay yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed uu warinayo wuxuu leeyahay laa iimaana liman laa amaanata lahu qofka aan dadka badbaadinin oon ammaano lahayn oo dhiiggooda aynan ka ammaan helaynin xoolahooda aysan ka ammaan helaynin cirdigooda iyo sharaftooda aynan ka ammaan helaynin iimaanba ma lah buu yiri nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofka iimaan ma laha faqrada saddexaad qaybta saddexaad oo xadiidku ka hadlay waa hijrada w hijrada waxaa hadda lagu fasiray dunuubta iyo macaasida qofka uu ka tago man hajara maa naha allaahu canhu buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabbi kaa reebay inaad ka harto ayaa la yidhahdaa hijrada dhabta ah oo xaqiiqada ah oo qof kastoo muslima farducayn ku ah waajib ku ah waajiba qof walba muslima waxaa dushiisa saaran in uu ka hijroodo uu ka tago dunuubta iyo macaasidii wuxuu rabbi ka reebay oo idil inuu ka tagaahy waxa weeyaan waa waajib qof kastoo muslima ayay ku tahay hijrada khaaska ah oo ah beled inaad ka tagto markaa diinkaada ku gudan weydo haddaa cibaadadaadii ku gudan weydo iimaankaada islaamnimadaadii ay khatar ku jirto inaad ka hijrooto waa hijra khaasa wey sunnadii baad gudan weydayoo meel magaalo wada ahlu bidac ay joogaan wey inaad ka hijrooto waa hijra khaasa baa la yidhahdaa oo aad beled haddii beledku kufri yahay beledul islaam aa u hijrooto hadday beledku dadka joogaan mubtadaca yihiin beled ahlu sunno ay joogaan aad u hijrooto taa ayaa la yidhaahdaa hijrada khaaska ah laakiin tan cid walba kulligeed waajibay ku tahay oo muslima inuu dunuubta iyo macaasida iyo wuxuu rabbi reebay inuu ka hijroodo iskaga tago waa waajib qof kastoo muslima saaran wey mujaahid yaa la yidhaahdaa qaybta afraad oo qofka naftiisa la dagaalamo kulana dagaalamo daacada ilaahay man jaahada nafsahu fii taacati illaah qofka naf iyo shaydaan ka adkaan waaye jihaadul acdaa maba geli karaba soo maaha cadow lama diriri karaba jihaad maba geli karo qof naftiisa ka adkaan waaye lanna waxaa la yidhaahdaa jihaadka aljihaad alakbar ay yidhaahdaan waa jihaad alnafsi waashaytaan qofka oo shaydaanka iyo nafta la dagaalamo markaa naftaada macaasida ilaahay ka reebto markaa naftaada ku xabisto taacada ilaahay markaa naftaada shaydaanka ka reebto waxa weeyaan qofkaasoo kale aljihaad alacdaa gaalada la dagaalankeedu wuu awoodi karaa waana dagaalami karaa wa ilaa hadduusan naftiisa ka adkaanin jihaadkiisa waxaa dhici karta inuu xamiya ka noqdo waxaa dhici karta inuu riyaa naas ka noqdo waxaa dhici karta inuu xooladoon iyo magaciisi ka noqdo naf iyo shaydaan baa marka jihaad mamaba mujaahid ma ah waa inuu naftiisa ka adkaadaa si uu mujaahid dhaba u noqdo waa inuu shaydaanka ka adkaadaa si uu mujaahid dhaba u noqdo weeyaan marka nooca afraad waxaa weeye qofka in uu nafta kula dagaalamo daacada ilaahay maxaa yeelay naftu waxaa la yidhaahdaa waa mayaalatun yacni ila suuq xumida ayay u jeesataa inta badan maxaa yeele ilaah ayaa yidhi ina annafsa la ammaaratun bisuu nafta xumaan unbay ku faraysaa wax wanaag ku fari mayso marka inuu kula dagaalamo daacada ilaahay kaas ayaa la yidhaahdaa mujaahid yacni yacni nabigeenna uu ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka afartaas qofkii kulansado diinkii oo dhan buu kulansaday qofka afartaas shay kulansadaa waa muslim oo muslimiintiiba carabkiisa iyo yaddiisii ka badbaaday waa mu'min oo muslimiintiibuu badbaadiyey dhiiggoodii iyo maalkoodii ayuu u badbaadiyey waa muhaajir wax alla wuxuu rabbi ka reebay ayuu ka hijrooday waa mujaahid naftiisabuu taacada ilaahay kula dagaalamay idan khayroo dhammoo wuuba kulmiyeba khayriyo dunya waalaakhira adduun iyo aakharo khayrkoodiioo dhanba waa uu kulmiye weeyaan marka qof alla qofkii aanan yacni dadku aynan ka badbaadin naf yacni carabkiisa iyo maxaa la yidhaahdaa yaddiisa aynan ka badbaadin dadka ayna dad qofka aynan ka badbaadin dadka muslimiinta dhiiggooda iyo maalkooda aynan kala badbaadin waxa weeye muslimna ma aha muuminna ma aha mafhuumka xadiidka laga qaadanayo waa kaa weeye iimaan kaamilana ma haysto islaamnimo dhabana ma haysto weeyaan qofka naftiisa aana taacada kula dagaalamin qofka aan rabbi wuxuu ka reebay ka harina mujaahidna ma noqdo muhaajirna ma noqonayo marka waxaa la rabaa qofku inuu ku dadaalo taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku dadaalo waa xuquuqda rabbi uu ku leeyahay inuu guto oo maalan waxa weeye yacni xaqa ilaahay uu leeyahay xadiidka labadiisa qaybood oo ah mujaahadada nafta oo lala diriro iyo hijrada oo macaasida laga tagaahi waa min xuquuq illaahi caza wajal bani aadamka xuquuqulmuslimiinna waxa weeyaan carabkiisa iyo miyo yaddiisa inay dadku ka badbaadaan dhiiggooda iyo maalkoodana ay kala badbaadaan walidaalika imaamu alkhataabi marka uu ka hadlaya aclaamu sunan sharxu saxiix albukhaari markuu ka hadlay wuxuu leeyahay xadiidkaas macnihiisa markuu sheegayo anna afdala almuslimiina man jamaca ilaa adaa'i xuquuqi illaahi caza wajalla fiima awjabahu calayhi min faraa'idihi wa adaa'i xuquuqi almuslimiina waalkafi can acraadihim wuxuu leeyahay dadka muslimiinta kan ugu fadliga badani waa qofka ilaahay xuquuqda uu ku leeyahay guto la yimaado wuxuu rabbi ku waajibiyey oo faraa'idkiisa la yimaado wax alla wixii xuquuqda muslimiinta ay ku leeyihiinna guto oy ka mid tahay cirdigooda inay ka badbaadaan oo ka haro inuu dhaawac gaarsiiyo weeyaan marka xadiidkaasna afartaas arrimood ayuu noo sheegay qof walbaaba inaan annaga qofka buu naga midana inuu ku dadaalo inuu afartaas sifo uu ku sifoobo si dhaba ugu sifoobo waa inuu ku dadaalo weeyaan الحديث السادس مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحويري المسلم مسلم وحال يرهدا من قفوي سلم المسلمون مسلمين تو كبد باذان أي كبد باذين من لسانه ويده عرب كيسي قعنتيس والمهاجر مهاجر وحال يرهدا من قفوي هجر كتقي maa naha allaahu canhu ka haray wuxuu rabbi ka reebay subxaanahu wa tacaala muttafaqun calayhi ay akhrajahu albukhaariyu wa muslim wa zaada aturmudiyu wannasaa'iyu tirmidi iyo nasaa'ina waxay ku siyaadiyeen waalmu'minu mu'minku man qof weeye aminahu nnaasu dadku ay ka badbaadaan calaa dimaa'ihim wa amwaalihim dhiiggooda iyo maalkooda ay kala badbaadaan wa zaada albayhaqiyu alimaamu albayhaqi wuxuu ku siyaadiyey isagana waalmujaahidu mujaahid waxaa la yidhaahdaa man jaahada nafsahu qofka naftiisa la dagaalamo fii taacati illaahi ilaahay taacadiisa kula dagaalamo maxaa yeelay naftu khayrka ma rabtee sharta ayay rabtaa weeyaan sharta ayay doonaysaa alxadiidu asaabicu xadiidka toddobaad marwiyun can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma cabdullaahi bni camr bni caas ayaa isna laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi arbacun afar arrimood man axadkii kunna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa afar arrimood qofkii laga helo kaana qofkaas wuxuu ahaanayaa munaafiqan munaafiq oo khaalisan baraxla munaafiq oo khaalisoo munaafiqnimadiisu ay yacni barax la'dahay ayuu noqonayaa wey waman kaanad qofkay ahaato fiihi dhexdiisana khaslatun hal arrin oo minhunna afartaa arrimood ka midihi kaanad fiihi qofkaa dhexdiisa waxaa ku sugnaanayo khaslatun arrin oo min annifaaqi munaafiqnimada arrimaheeda ka mid ah xataa yadacha ilaa uu ka tago arrinkaas hal khaslo afartaa ka mida qofka ay ku sugan tahay waxaa ku sugan hal arrin oo munaafiqnimada ka mida ayaa dushiisa ku sugan xataa yadacaha ilaa uu ka tago afarta arrimood waa kee waa kuwey ida tumina khaan tan koobaad waidaa xadat waidaa xadata kadab waidaa caahada hadar midda saddexaad waidaa khaasama fajar ida tumina haddii la aamino khaana wuu khiyaana ammaana loo dhiibtay xoolo ah dad ah sir ah waxbaa lagu aaminay ammaanadii wuu khiyaana waidaa xadaa haddii uu sheekaynayana oo dadka u sheekeeyana kadaba been buu sheega hadalkiisa run kama sheego midda labaadna waa taa wey ta saddexaad wa idaa caahada hadduu ballan galo oo qof uu la ballamana khadara ballanka wuu buriyaa waa ka baxa ballanka ma fuliyo ballanka wa idaa khaasama hadduu doodana fajara fujuur buu sameeyaa been buu ku dhaartaa markaasuu faajirnimo la yimaada si xaqa dadka muslimkaa oo been iyo dhaar beena ku qaato ayuu darteed arrintaa u sameeyaa wey muttafaqun calayhi ay akhrajahu albukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan oo riwaayada cabdulaahi bni camar ibni caas riwaayo kale oo waxaa jirto ayadana muttafaq calayhi ah oo abuu hurayra uu soo saaray riwaayadan waxay ka dhigtay khislooyinka munaafiqnimada afar afar bay ka dhigtay laakiin riwaayada abuu hurayra saddexuu ku koobay midda afraad uu ka tegey waxa waa wa idaa khaasama fajar taasuu ka tegey saddexda kale buu sheegay nabigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aayatu lmunaafiqi alaaun munaafiqa calaamadaha lagu gartaahi waa saddex wey idaa xadata kadab markuu sheekaynaya dadka u sheekaynaya been buu sheega wa idaa wacada akhlaf ballan hadduu galana oo wax ballan uu qaadana waa ka baxa ballankii ma fuliyo wa ida tumina khaana haddii la aaminana wuu khiyaana khiyaanow la yimaada riwaayadaas waa riwaayada muttafaqa calayhigaw oo bukhaariyo muslim ay soo saareen imaamu muslim wuxuu ku siyaadiyaa riwaayo kaleu ku siyaadiyaa qofka saddexdaa laga helaahy wa in saama wa sallaa wazacama annahu muslim waa munaafiq wey haba tukado haba soomo ha sheegto inuu muslim yahaye waa munaafiq buu odhanay qofkii saddexdaas arrimood laga helo ayay riwaayada imaam muslim ay ku daraysaa weya oo abu hurayrana uu warinayo marka xadiidkan afar shay buu noo sheegay afarta shay qofka hal mar afartaba ku ururto munaafiqnimadiisu waa barax tiran tahay bannaankay taalla munaafiqnimadiisu waa cadda yacni mid qarsoon ma aha afartaba hadday ku kulanto waa beenlow waa khaa'in waa ballanfuryo badan yahay ballankuu dadka uga baxaa dhaar beenana xoolaha dadka muslimkuu ku goostaa afartiiba hal qofay ku kulantay kaa waa munaafiq munaafiqnimadiisu ay caddahay weeyaan kii marka hal khasloo ka mida ay ku sugan tahay marka waa beenlow markuu dadku u sheekeena been sheega ama markuu wax lagu aamino ammaanada khiyaana ama ballanta markuu dadka ama allaah la galo ballankii ilaahay kii bani aadamkaba waa ka baxaa ama fujuur buu la yimaadaa markuu khasmi mukhaasim uu yaho doodayo oo maxkamadaha uu jooga buu been ku dhaartaa marka arrinkaasoo kale hal ka mida ay ku sugan tahayna khaslo oo min khisaali almunaafiqiin ayaa dhexdiisa ku sugan ilaa uu ka tago markuu ka tago sifadaasi waa maaragtay waa ka beri noqonayaa weya marka afartan arrimood oo uu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo sifaadka munaafiqiinta ay leeyihiin ah waa aasaasu shari shar oo dhan iyada aasaas u ah weya nifaaqa marka ay culummadu tacriifiyaan ama qeexaan waxaa la yidhaahdaa waxa weeye qofka munaafiq la leeyahay waxa weeye yudhiru linnaasi alkhayra dadka ayuu khayr u muujiyaa wa yubtinu ashar hoosna wuxuu ku qarsadaa shar ayuu caloosha ku qarsanaya khilaafa daalika u qarsanaya dadka markuu la joogo waa fiican yahay wanaaguu tusayaa laakiin cagsigeeda oo shar ah ayuu qalbiga ku haystaa uu ku qarsanaya munaafiqiintii nebiga la joogtay calayhi salaatu wasalaam waxay sheegan jireen inay muslimiin yihiin idaa jaaءaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuul اllah yani saasay leeyihin waxaan qiraynaa inaad rasuul ilaahay tahay saasay leeyihin laakiin waa been qalbiga kama aaminsan inuu rasuul ilaahay yahay waa inkirsan yihin maxaa yeele ilaahay baa yaqaanoo yidhi wallaahu yaclamu inaka larasuulu inaad rasuulkiisa tahay rabbi waa ogyahay wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun allah wuxuu qirayaa inay hadalkaas markay yidhaahdeen nashhadu inaka larasuulullah inay been ku sheegeen ayuu ilaahay og yahay oo ka markhaati kacaya nifaaqa marka labaa loo kala qaadaa munaafiqnimada labaa loo qaybiya sida kufrigaba laba loogu qaybiyo shirkigaba laba loogu qaybiyo munaafiqnimadana labaa loo qaybiya nifaaq yacni ictiqaadi la yidhaahdo oo ictiqaad ah oo nifaaqu alakbar loo yaqaano iyo nifaaq camali labadaasaa loo kala qaada nifaaqa ictiqaadiga ihi waa qofka oo kufri qalbiga ku qarsado islaamnimona afka ka muujisto been ah ilaahay ma rumaysna oo shirkiba qalbiga uga buuxo rasuulka ma rumaysna afku kadaa ka sheeganaya laakiin inuusan rasuul ahayn uu maarata qalbiga ka aaminsan yahay diinka iyo kitaabka ilaahay ma rumaysna afku ka sheeganaya keliya kaasoo kaleeto oo yudhiru linnaasi alislaama wa yubtilu alkufra gaalnimadana qarsanayo islaamnimadana dadka u daahirinaya waa kaafir wey waa gaal wey waana kufriga nifaaqaasi waa qofka saaxibkiisa diintu kaga baxa waa mukhrij can ilmilla diinka ayuu bilkuliya dadka ka saaraa waana midka ilaahay uu sheegayo saaxibkiisa uu noqonayo fi darki alasfali min annaar ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari soo ilahay ma dhihin munaafiqiinta fi darki alasfal yacni kufaarta xataa ayagaa kasii cadaab kula ka hooseeya nifaaqaas waa nifaaqa kufriga ah oo nifaaq ictiqaadi baa la yidhaahdaa ama nifaaqu alakbar ayaa loo yaqaana saaxibkiisa waa gaal muslim ma ah maxaa yeele diinkiiba ma rumayn ilahay rasuulkiisa iyo kitaabkiisiiba ma uusan rumaynin waxyaalaha kufrigaasna keena waxaa ka mid ah inaysan ilaahay rumaynin diinka aysan rumaynin diinka ilaahay iyo dadka ahalkiisa oo muslimiinta ay ku jeesjeesaan yacni inay u leexdaan dadka diinka cadowgiisa mar walbaba ay yacni maaragtay dhankooda u janjeersadaan ayaga ay jecel yihiin kufaarta iyo gaalada jecel yihiin muslimiinta ka jecel yihiin iyo wixii la mid a cadaawada muslimiinta inay u kaalmaystaan gaalada ay la cadaaweystaan noocaas waa kufriga oo mukhrij can ilmilla la yidhaahdo qofkaasoo kale diinka ma rumaysno nifaaqa xadiidkan uu ka hadlayo marka kii ictiqaadigaa maaha kii ictiqaadiga diinka looga baxayay ma aha waa annifaaqu alcamali baa la yidhahda ama anifaaqu alasqar diinka qofka kagama baxo munaafiqnimo yar wey ma yara wax yar maaha laakiin kii markii loo fiiriyaba asqar lagu magacaabo kii diinka looga baxay markii loo eego buu mid yar noqonaya nifaaqa camali baa la yidhaahdaa qofka beenlowga ah ma aha gaal been markuu sheego laakiin munaafiqnimuu ku jira qofka dadka xoolahooda khiyaano ma kufrinayo laakiin wuxuu ku jiraa munaafiqnimuu ku sugan yahay khaslad aan fiicnaynuu ku sugan yahay qofka ballanka ka baxaahi khaslad aanan wanaagsanayn ayuu ku dhex sugan yahay weeyaan marka waxaa la rabaa marka qofka muslimka laga doonaya afartaa sifoo lasoo sheegay oo xunxunkaa cagsigooda inuu ku sifoobo qofka muslimkaa afartaa arrimood cagsigooda wax ka soo horjeedo inuu ku sifoobo meeshuu beenta ka sheegi lahaa inuu run adeegsado run inuu adeegsado meeshuu xoolaha dadka iyo sirtooda iyo wixii lagu aamino oo khiyaani lahaa inuu ammaanadii la yimaado oo ammaanada uu guto ballanta meeshuu ka bixi lahaa qofka muslimka wuxuu ma'muur ku yaho la amray inuu la yimaado alwafaa'u bilcahd ballanta inuu oofiyo uusan marna ka bixin meesha uu xoolaha dadka fujuur uu ku qaadan lahaa inuu waracnimo ka sameeyo xuquuqda dadka muslimiinta ay leeyihiin oo dadku dadka xoolaha ay leeyihiin inuu waracnimo ka sameeyo afartaa markuu qofku ku sifoobo sifaadkii mu'miniinta ahaa dhabta ahaa ayuu haystaa waa waa saadiq waa runlow waxa weeye waa waa nin saaxibulamaana ah waa qof yacni maaragtay ballan oofin badan waa qof iska ilaaliyo xaaraamta iyo dadka xoolahooda inuu xaqdarro ku qaato iska ilaaliyo qofkaasoo kale iimaankiisana waa kaamil sifaatu lmu'miniin oo dhanna waay u dhammaystiran tahay weeyaan xadiidka wuxuu yidhi u hormariyey ida tumina khaan haddii yacni maaragta la aamino wuu khiyaanaa khiyaano buu la yimaada ida tumina khaan hadday tahay wuxuu khiyaanayo xoolo lagu aaminay waa inta badan maanta dadka ammaanada wax gutaa yar dad baa xoolo lagu aaminaya inta gudata way yar tahay nin walbaba waxood moodaa xoolaha lagu aamino isagu leeyahay sow rabo ugu tasarufaya marka taas baa ka mid ah haddii uu yacni ammaanada uu gudan waayo waxa weeye khaa'in buu noqonayaa xoolahuu xoolaha muslimka ayuu khiyaanayaa khiyaanuu la imaanay weeyaan marka khiyaanaduna waxa weeye hadda waa ogtihiin qofka saaxiibkeedaa waxay gaarsiinaysaa faajirnimo iyo nifaaqnimo iyo khasla min khisaali nifaaq ayay gaarsiinaysaa weeye haddii lagu aamino inaad ammaanada siday tahay u gudato baa la rabaa qaybta labaad idaa xadata kada buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam beenta ha noqoto mid ilaahay lagu been abuurto ile dad baa ilaahay ku been abuuranayo wuxuusan xalaalayn bu wuxuu leeyahay ilaahay baa xalaaleeyey wuxuusan rabbi xarimin buu leeyahay allah xarimay wuxuusan maaragtay ilaahay uusan yacni mubaax ka dhigin buu leeyahay waa bannaan yahay iyo wixii lamid ah weeyaan waa kuwa ilaahay leeyahy waman adlamu miman iftaraa cala allahi alkadiba walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib hadhihina yacni wax carabyadiina ay tilmaamayaan si aad ilaahay ugu been abuurataan kana xalaal iyo kana xaraama hadhihinina ku been abuurashada nebiga lagu been abuurto waa kadibka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahayna maxaa yeelay nebigeenna wuxuu noo sheegay qofka nebiyulaahi maxamed ku been abuurto inuu ahlu naar yahay man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qofka aniga isagoo og been ah tacamud iigu been abuurto wuxuuna nebigu odhan waa yiri yidhaahdo wuxuusan nebigu jidaynin waa jideeyey yidhaahdaa haddii ha u diyaar garooba naartiisaba meeshuu ka geli lahaa buu leeyay falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa soo gelaya bacda alkadibi cala allaahi wa calaa rasuulihi markii laga soo tago dabadeed dadka markuu sheekaynayo qofka inuu been adeegsado been inaad kadib aad ku shaqaysato hadalkaaga dhanoo been aad ka sheegtid ayadana waa xaaraam kadibka laftiisa waa munaafiqnimo khasla min khisaali almunaafiqiin ayay noqonaysaa maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ba ay soo saareen wuxuu yidhi nebiga iyaakum waalkadiba iska ilaaliya beenta idinka iyo beentaan idinkala digaya iska jira beenta iska ilaasha fa ina alkadiba yadcuu ila alfujuuri ama yahdi ila alfujuuri kadibka qofka faajirnimay gaarsiisaa fujuur inuu faajir noqdo wa ina alfujuura yahdi ila annaar faajirnimadana qofka naaray gaarsiisaa walaa yazaalu arajulu yakdib wayataxara alkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaba qofka kama zuulo inuu been sheegayo oo beenta uu ku dadaalayo xataa yuktaba cinda allaahi kadaaban ilaa ilaahay agtiisa beenlow looga qoro marka beenta xataa dadka markaa u sheekaynayso waxaa weeye aad badiso beenta aad yacni beenlow tahay alle agtiisa waxaa kaga qoran tahay beenlow ayaa rabbi agtiisa uga qornaanaysaa wey fikrada kaleeto wuxuu leeyahay midda saddexaad wa idaa caahada hadar ballan markuu galo ballanka wuu ka baxaa hadriga sifaatka muslimiinta ka mid ma aha ballanka baxyada ma aha sifooyinkii tilmaamaha ay muslimiintu leeyihiin maantana ballanka muslimiintii waxaa lagu yaqaanaa oo caam ku ah inay ballanfuryo badan yihiin gaaladiiba waxaa loo yaqaanaa inay ballanka ayaga oofiyaan waa yani shay aada mu'sif u ah wey sifadii dadka iska lahaa oo ilaahay ku tilmaamay inay ballanta oofiyaan in la yidhaahda ballan ma leh gaaladaa ka ballan ballan kaga wanaagsan waa diinkeennii oonan ku dhaqmin wey waa shay aada looga xumaada wey ilaahay qur'aanka imisuu ku fara wuxuu leeyahay wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula war ballanka oofiya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin su'aalayaa ballantaas maalinta qiyaamaha yaa laydin su'aali weeyaan allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum haddaad ballan gashaan cahdiga ilaahay iyo rasuulkiisa iyo dadka muslimiinta aad la gashaan fuliya mar haddaad ballan gashaan ballanta aad gasho inaad fulisa baa lagaa doonaya ballanka waa shay aad iyo aad diinka agtiisa ku weyn diinteen islaamka ballanka waa ku weyn qofka muslimka waxaad kula gasho ood kula ballanto inaad sidayta u oofiso ayaa lagaa dooni haddii ballankaada aad ballanfuryo badan tahay nabigeenna wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha ah qofka ballanta dadka uga baxaaya meesha uu taagan yahay gadaashiisa dabadiisa ayaa calan looga taaga oo magaciisa ku qoranyoo laleeyahay yacni sidoo nebigu sheegay la odhanayo haadihi kadratu fulaani hebel ballanfuryadiisi waa kanaabaa laleey ummaddo dhan baa lagugu kor ceebaynaya calan babbanaya korkaada laga suoy wuxuu leeyahay xadiid ibnu cumar oo warinaayo oo saxiixaynka ku sugan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi likulli kaadirin liwaaun yowma alqiyaamati yucrafu bihi qof kastoo ballanfuryo badan calan maalinta qiyaamaha lagu garto ayuu leeyahay yacni riwaayo kaleeto waxay ahayd ina alghaadira yunsabu lahu liwaaun yowma alqiyaama ina alghaadira yunsabu lahu liwaaun yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaa qofka ballanfuryada badan oo ballanka ka baxaay waxaa calan baa loo taagaa maalinta qiyaamaha fa yuqaalu haadihi kadratu fulaani hebel ballantiisii ballankabaxyadii ou ka bixi jiray waa tanaa baa la odhanaya wey fiqrada afraad oo min khisaali munaafiqiin ka mid ah wa idaa khaasama fajar buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu doodo oo dadka ay wax isku qabsadaan xoolaha dadka iyo cirdigooda waracnimo kama sameeye dhaar beena buu ku ayidaa oo ku qaataa xoolihii dadka uu ku qaataa weeye xuquuqdoodii buu ku qaataa si dhaartaas beenta ah ou ku helo xaq uusan lahayn oo ku helo baatil buu ku dhaaranayaa weye marka kaasna waxa weeye waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu nacay badan yahay wey dadka ugu nacab badan yahay waa taas weeyaan wuxuu nabigeenna yidhi xadiis saxiixeynka ku sugan ina abqada alrijaali ila allaahi alaladdu alkhasmu dadka ilaahay aad ugu carada badan yahay aada ugu caroodo waa qofka dooda dooda badanoo dooda ku adag xaqdarrada dadka xoolahooda ku qaato kaas weeyaan xadiis fii sunani abi daawuud ku sugan xadiid ibni cumar wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam man khaasama fii baatilin wa huwa yaclamuhu lam yazal fii sakhati illaahi xataa yanzac qofka baatil ku doodo wax baatiluu og yahay xaq laga leeyahay inuu ku doodo qofka ku doodaa buu yidhi asagoo garanaya inuu baatil ku sugan yahay saa ku doodo kama zuulo carada ilaahay subxaanah wa tacaala ilaa uu ka haro arrintaas alla inuu u caroonayo kama zuulayo ilaa uu arrinkaasi ka haro weeye riwaayo kale marka waxay ahayd qofka marka baatilka qofka ugu kaalmeeyo qofka qof baatil ugu kaalmeeyo asagana carada ilaahay buu la laabtaa yacnii qof aad u jeedid inuu baatil ku doodayo oo xaq muslim inuu baatil ku qaatan rabo markaad ina adeer iyo qaraabakiil inta u dul istaag loo istaagto aad tiraahdo waa runtii oo baatilka aad garab ku siiso wuxuu leeyahay man acaana calaa khusuumati baatilin dood baatilo qofka ugu kaalmeeyaahi oo qofka baatilkaahi ugu kaalmeeyay dooddiisii baatilka ahi faqad ba'a biqadabin min allah caro ilaahay buu la noqday buu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka sifadaas waa sifo aad iyo aad u xun ee dadka xoolahooda xaqdarro lagu qaato walidaalika nabigeenna wuxuu dhihi jiray waxaa ii imaanaya buu yidhi laba idinka idinka mid ahaa ii imaanaysa buu yidhi waxaa la arkaa midkiin midka kale inuu ka fasaaxo badan yahay wuxuu rabaa ninkan xaqiisa inuu qaato laakiin ninkanna ma hadal badna xujadiina ma keeni karo kana xujaj iyo dood badan buu la imaanaya kii wax daahirsado wax caddaystay aan markaa u xukumo maxaa yeele aniga inamaa ana basharu milukum buy idinko kalena laakiin qofka aan u xukumo xaq walaalkiisa waxaan siiye ha ogaado qidcatun min annaar qof qaata inuu yaha ogaada buy xaqaas oo dadka muslimka dhaarta ah ku qaadatay iyo khusuumada baatilka ah waxaa weye waa waa qidca min annaar qayb cadaabka ilaahay ka mida weeyaan oo qofku qaatay wey mas'aladan marka oo munaafiqnimada nifaaqa camaliga khawaarijta qolada la yidhaahdo ayagu ma kala saaraan nifaaqa ictiqaadiga iyo kan camaliga ma kala saaraan midka kufriga ah iyo midkan kufriga ahayn ma kala saaraan waxay qabaan khawaarijta qofka muslimkaa haddii macsiyo yar ay ka dhacdo macsiyo ay ka dhacdo kabiiraan ujeedaan macsiyo yar maaha dembi kabiira hadduu ka dhaco oo maalan been buu sheegay xoolo dadeeduu qaatay sida sifaatka haddana loo sheegay baatil buu ku dooday ballan buu ka baxay yacni khamruu cabay waa zinaystay kulli waxay u yaqaanaan inuu khaarij can ilmilla yahay diinka inuu ka baxay diinkuu kaga baxayaa bay leeyihi markaasay waxay u waajibinayaan alkhuluuda fi nnaar marba hadduu diinka ka baxay macaasidaa uu yimidna uu ku gaaloobay aakhare markuu tagana naartuu ku waaraya muctasiladuna way la qabaan khawaarijta ra'yigaas keliya un waxay ka xeelaystaan adduunkay leeyihiin iimaanku ma ogolo yacni kufrigana ma gaarsiinaynay leeyihiin laakiin iimaanku waa ka saaray aakhare laakiin isku mid bay ka yihiin khawaarijta iyo muctasiladu inuu qofkaas mukhallad fi naar noqonayo ayay qabaan weeyaan madhabkaas waa madhab baatila wey waa madhab aan xaq ahayn waxaana waxaana ka jaahil yihiin qofka muslimkaa isagoo muslima inay ku kulmi karto khisaal yani khisaalu shar wa khisaalu alkhayr inuu mar fi aani waaxidin waqti keliya inuu qofku khayrna uu samayn karo sharna samayn karo khisaalkii kufriga iyo khisaalu nifaaq inay ku kulmi karaan ayadoo khisaalul iimaanna uu wato isagoo qofka mu'min uu yahay yaa dhici karto inuu xumaantaana ay ka dhacdo ahlu sunnuhu marka waxay leeyihiin qofka macaasida la yimaado oo macsiyo ku dhacaahi waxaa weeye waa faasiqun bikabiiratihi dembigaa kabiirada uu la yimid fisqi buu ku sameeyey waa faasiqu laakiin waa mu'minun biiimaanihi iimaankiisaa nusqaamayo kaamil aliimaan ma noqonayo iimaanka macsida way nusqaamaysaa iimaankiisaa nusqaamayo waa naaqis aliimaan laakiin aslul iimaanka ma bixin oo qofka muslimu marka qofka muslimkaa waxaa ku kulmi karo khayr iyo shar yacni iimaan iyo kufri yacni sunnadii iyo bidcadii waxbaa ku kulmi karo marka ma ahan markii macaasi yar ay ka dhacdo ee dembi kabiiraa uu ka dhaco in la yidhahdo qofka gaalaata oo lagu gaalaysiiyo uma haddana laga ratibo waciidkaas oo naarta inuu ku waaro laga ratibo waa ahlu bidaca ayaa qabaan marka waxauna madhabka baatil ku yahay waxa weeye bikitaabi illaahi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayh wasalam baatiluu ku yahay inuu baatil yahay bay caddeeyaan wey kitaabka ilahay buu baatil ku yahay sunnada nebigu baatil ku yahay salafkeenna ridwaanullaahi calayhim ayaa ku ijmaacay butlaankooda madhabka inuu baatil yahay weyaan wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalam xadiidu asaabic can cabdilaahi bni camr radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu lah sal alay wasalam nebigu wuxuu yidhi arbacun afar arrimood yani arbacu khisaalin afar arrimood man axadkii kunna fiihi dhexdiisa ay ku sugnaadaan kaana munaafiqan khaalisan munaafiq yani munaafiqnimadiisa ay caddahay oo baraxla ayuu noqonaya wa afartii baa ku kulantaalma waman kaanad qofkay ahaata fiihi dhexdiisa khaslatun minhunna afartaa arrimood mid ka mid ah hal mid khaslatun yani khasla waaxida loo jeeda hal mid oo keliya hal arrin oo keliya qofka ay dhexdiisu ku sugan tahay waa beenlow oo kale been baa ku sugan ama ballankuu ka baxaa iyo wixii la miday kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan khaslatun arrin oo min annifaaqi munaafiqnimada ka mid a xataa yadacaha ilaa uu khasladaas arrinka uu ka tago afarta arrimood waa kuwan ida tumina khaana haddii la aamino oy dadku aaminaan wuu khiyaanaa ammaanada ilaahay buu khiyaanaa tii bani aadamkuu khiyaanaa waxay doonta ammaanadaa ha noqoto sir laguu dhiibto waa ammaano ii xifdi lagu yidhi waa inaa xifdisaa xoolaa laguu dhiibto waa ammaano waa inaa xifdisaa ahal iyo carruur iyo reer iyo xaas baa lagaaga tegey mas-uuliyad lagaaga laguu saaray waa inaa ilaalisaa oodan ku xadgudbin weeyaan wa idaa xadaa kadaba hadduu sheekaynayana been buu sheegaa waa beenlow wa idaa caahada hadduu ballamana hadara ballanka wuu ka baxaa ballanka wuu ka baxaa cahdigaas qofkaa doonta muslim keliya ma ah gaal haddaa inta ballan siiso yacni ballanka a uga baxdo waad soo gelaysaa maalan dadka muslimiinta ah waxaa jiri jira wax la yidhaha mucaahad daday la ballamaanaa jiri jira oo cahdi uu ka dhexeeyo dowlado kufaara weliba xarbi ah baa cahdi ka dhexayn karaa ballan gaal xarbi ahoo lala dagaalamaya cahdi ka dhexayn kara hadduu mucaahad yahay hadduu musta'man yahay oo ammaan uu dadka muslimiinta soo weydiisto ama qof muslima uu badbaadiyo haddii uu dimi yaho muslimiintu awood le ay qabsadaanoo ayaga uu taxta yacni xukmihim uu ku nool yahay intaba laguma xadgudbi karo gaalkaas lama taaban karo haddii aad yacni gaalkaas ballanta muslimka uu soo siiyey ammaanka dalka muslimiinta ku soo galay amase cahdiga iyo ballanka leh qofkaasoo kale haddii la dilo muxuu nabigeenna ka yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi ku sugan xadiid cabdillaahi bni camr bni caas nabigeenna wuxuu yidhi man qatala nafsan mucaahadatan qof lala ballamay oo ballan muslimiinta ay la galeen nafsan baa layidhi nafsan markii la cid walbaa kulmin karto weliba haddana mucaahada waa muslim ma ah naf lala ballamay qofkii dilo bikayri xaqiha xaqdarana ku dilo lam yurix raa'ixata aljanna jannada carafteeda marna ma uriyo mana helo wa ina riixaha layuujadu min masiirati arbaciina caama riixdeeda iyo udeega jannada afartan sano meel loo socdo baa laga hela ayuu kugu soo gaari adoo afartan sano yacnii kadib inaad gaarta la arko jannadii ayaad meeshaas aad joogtabaa udeegeedii carafteedii ka helaysaa riixdaas xataa ma arkayo buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam udaygaas ma uu arkayo marka cahdiga qofkii lala ballamo ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo qofka ammaan aa siiso waxaa weeye marna kuma xadgudbi kartid qof muslima haddaa tahay waidaa caahada hadar waa min sifaati almunaafiqiin waidaa khaasama fajar haddii uu khusuumo iyo dood galana xaqa muslimka wuxuu ku qaataa fujuurnimou sameeyaa dhaar beena buu dhaartaa markaasuu xaqii muslimka qaataa wey alxadiiu athaaminu xadiidka sideedaad marwiyun can abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayra baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi ya'ti shayaanu axadakum ya'ti shayaanu shaydaankii baa imaanaya axadakum mid idinka idinka midihi ayuu u imaanaya fayaquulu markaasuu shaydaanku wuxuu odhani man khalaqa kada kan yaa abuuray waxaan yaa abuuray dhulka yaa abuuray cirka yaa abuuray adiga yaa ku abuuray waxaasu kuu leeyahay man khalaqa kada kaam yacni kaas yaa maxaa abuuray shaygaas maxaa abuuray waa ku weydiinaya shaydaanka kii jinniga ha noqdo oo waswasada qalbiga kuu gelinaya ama shaydaanka kaafirka ahe diinlaawaha ahoo insiga ha noqdo oo saa ku weydiinayo man khalaqa kada kaa yaa abuuray kaa yaa abuuray kaa yaa abuuray soo kuu wado xataa yaquula intuu ka yidhaahdo waxaad leedahay cirka yaa abuuray allah dhulka yaa abuuray allah adiga yaa ku abuuray allah soo kugu wado ayuu xataa yaquula marka dambe leeyahay man khalaqa allah oo yaa alla abuuray laftiisa saasuu ku gaarsiiye allah laftiisa yaa abuuray buu ku dhihi nebiga tacliimaaduna siiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu shaydaanku halkaa kula gaaro xad yacni qalbigaaga xad buu leeyahay uusan dhaafi karaynin caqliga insaanka xad buu leeyahay soohdin uusan dhaafi karaynin uu leeyahy halkaa markuu kula gaaro caqligaada meeluusan gaari karin buu shaydaanku kugu ridi rabaa diinkaaduu rabaa inuu baabi'iyo markaasoo kale isqabo saddex arrimood oo looga badbaado ayuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam fa idaa balaqahu haddii uu insaankii gaarsiiyo shaydaanka arrinkaasi falyastacid billaah kow ilaahay ha ka magan galo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ha yidhaah isticaada walyantahi su-aashaan tasalsulkaahee socoto isdaba gelayso yaa abuuray yaa abuuray yaa abuuray ilaahay ay ku tagto ilaahay yaa abuurayda ha ka joogsado halkaa markay gaarto ha ka istaago wa fii lafdin midda saddexaad waxa weeye riwaayo kalaa waxaa ku sugnayd oo isla bukhaari muslim warinayaan falyaqul aamantu billaahi wa rasuulihi falyaqul ha yidhaahdo aamantu billaahi allaan rumeeyey wa rusulihi rusushiisana waa aan rumeeyey saas ha yidhaahdo allahi rusushiisaan rumeeyey ha yidhaahdo wa fii lafdin riwaayo kale waxaa ku sugnayd laa yazaalu nnaasu dadku kama zuulaan yatasaa'aluuna inay wax isweydiinayaan xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan man khalaqa allah alla yaa abuuray ilaa ay yidhaahdaan xadiidkaas bukhaariyo muslimba way soo saareen waa xadiis saxiixa weeyaan oo ujeedaan wuxuu xadiidkaasi kulminayaa ou noo sheegayaa bani aadamka inay jiraan shaydaan iyo naf oo xumida faro oo u sheekeeyay inay jiraan baatilka amrayo shaydaanul jinnigii oo waswaasinayo naftiisa u sheekeynaya ha noqdo ama shaydaanul insi iyo dadka malaaxidada ah oo mulxidiinta oo ilaahayba aan rumaysnayn ha noqdeen labadaba inay jiraan bani aadamka inay u sheekeynayaan sidaa darteed buu nebiyulaahi moxamed wuxuu dadka tusay oo ku hanuuniyey xadiidkan aad iyo aad u qiimaha badan markuu shaydaanku darajadaas kula gaaro inaad saddexdaa arrimood uga hor tagto kow inaad ka harto ood ka joogsado walyantahi buu nebigu yidhi ha ka istaago ka joogsa marka ugu horrayso tan labaad waxa weeye alisticaadatu billaahi caza wajalla min ashaytaan arajiim allah oo la magan galo oo shaydaankan shaydaanulinsiga shaydaanuljinniga laga magan galo iyo ilaahayoo la rumeeyo aliimaanu billaah ilaahayoo la rumeeyo saddexdaa arrimood baad kaga badbaadi kartaa ka joogsashada laga joogsado arrintan laga istaago waxaa weeyaan waxa laguu faroo ka istaag lagu yidhi caqligaaga meeluusan gaari karin ayuu shaydaankii ku gaarsiiyo kula aaday caqligaaga limit buu leeyahay meel xad uusan dhaafi karaynin buu leeyahay ha gudbin intaas maxaa yeelay nebiyulaahi moxamed wuxuu noo sheegay oo waxyiga uu ku ogaadoona lakugu sheegay allah meeluu ka soo bilowday inuusan jirin bilaabashadiisaba inaysan lahayn meel ay ka soo bilaabatay aynan jirin sida meeluu ku dhammaaday aynan jirin bani aadamka caqligiisu maxduud yahay shalaad bilaabatay dhowr sano ka hor laguma aqoon dhowr sano kabacdina cidi kuma garanaysa waa tagtay adduunkan waa ka tegaysa adaa bilow leh dhammaadna leh laakiin allah subxaanahu wa tacaala bidaayana ma laha oo meeluu ka soo bilowday ma leh dhammaanshana ma laha marka tasalsulka shaydaanka markuu ku geliyo ka har sheekh wuxuu kuu soo qabana aayaddan wa anna ilaa rabbika almuntaha shay kasta kulliga ilaahay buu u dhammaanaya tan labaad yacni waxa weeyaan waa isticaadadaa lagu faray in ilaahay subxaanahu watacaala ah shaydaanka shaydaanulinsi iyo shaydaanuljinigaba labadaba aad ilaahay ka magan gasho ayaa lagu faray weeyaan maxaa yeelay waswasada shaydaanku uu qalbigaada ku ridayo iimaankii rabbigaaga aad rumaysnayd buu rabaa inuu tacniyo oo duro buu doonayaa marka qofka markuu rabbigiisa magan galo oo ilaahay uu ka magan galaayo si dhabnimo ah oo uga magan galo ilaahay wuu ka badbaadiyaa shaydaanulinsi iyo shaydaanuljinni shartooda ilaahay waa ka badbaadiyaa wasaawistaasna waa ka tirtirmaysaa wey wasaawistana way ka tirtirmaysaa wey midda saddexaad waxa weeye inaad ku reebto aliimaanu billaah aamantu billahi inaad tidhaahdo allahan rumaysanayo oo rabbi meeluu ka soo bilowday aan jirin meeluu ku dhammaanayana aanan jirin ayaan rumaysanayo weligii jirayo weligii jiraayo oo daa'imun abad ah xayaata baaqiya weligii iska leh walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray yacni markuu qofku seexanayo ducada uu akhrinayo markuu ilaahay leeyahy huwa alawalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatinu aayaddaasoo kale u fasiraya yacni wuxuu leeyahay oo allah subxaanahu wa tacaala huwa alawalu yacni waxa weeyaan laysa qablahu shay wax ka horreeye ma jirin ilahay isagaa wax walba ugu horreeyey wax ka horreeye ma jirin weligiina waa jirin وهو الآخر فليس بعده شيء وحكدا بيانا مجرى إلهي باقي نقنيه وهو الظاهر فليس فوقه شيء عد كسر ريسا مجره مركا شبهداس شيطانكم مركو وساوستاسو كوودا كغارسيو saddexdaa arrimood uga hortag ka joogsa marka hor hadalkan ka xir iska xir baabka dhanba xir ilaahay ka magan gal uma ilaahay baa rumeeye dheh waa ka waa ka raaxaysanaysaa intihaaha markaad ka istaagto ood ka joogsato shartii tooska ahayd mubaashirada ahayd waa ka joogsa waa waa kaa haraysaa wey way go'aysaa magangalkana ilaahay aada magan gasho sababkii ku gaarsiinaya shartan oo shaydaanul insi iyo jinniga ahaa ayuu rabbi kaaga reebaya oo kaaga goynaya aliimaanu billaahina lujuu ila allah baad samaynaysaa walictisaamu billaahi caza wajal ilaahay subxaanau watacaala mid ku toosan yacni maaragtay rabbi qabsado ilaahay magan galo ayaad noqoni weeye marka shaydaanku markuu darajadaa ku gaarsiiyey saddexdaa arrimood baa nala siiyey inaad saddexda la timaado baa la rabaa alxadiidu athaaminu marwiyun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya'ti shaytaan shaydaankii baa imaanaya axadakum mid idinka idinka mida u imaanaya rag iyo dumarba kow doona ha noqdo muslimiintiiba u imaanay fayaquulu markaasu wuxuu odhani man khalaqa kada man khalaqa kada oo kaa yaa abuura kaa yaa abuura kaa yaa abuura saasuu odhani xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo man khalaqa allah alla yaa abuura marka dambe ilaa muslimka jawaabtiisa waxay noqonaysaa wax walba markii lagu yidhaha yaa abuura allaha abuuraad odhanaysaa marka dambe u allah yaa abuura ku leeyahy fa idaa balaqahu markuu gaaro halkaasi shaydaanku yani qofka muslimka markuu derajadaas gaaro halkaa uu tago shaydaanka u laqinay falyastacid billaah ilaahay ha ka magan galo walyantahi hana ka joogsado ha ka habo wa fii lafdin falyaqul aamantu billaahi wa rusuli allah iyo rusushiisaan rumeeyena ha yidhaahdo falyaqul ha yidhaahdo aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey ورسله رسله سنوار رميي متفق عليه وفي لفظ لا يزال الناس تدك كمزولان يتساءلون إني وحسوي دينيا ومحقا يا أبورك يا أبور إسليهم حتى يقول إلى إكير هذان من خلق الله الله يا أبور إلى إكير هذان الحديث التاسع حديث كالسقالات مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن عاص أيا لقوريي asagii aabihiis ba allah ka raadi noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu yidhi kullu shayin biqadarin shay kasta kulligii yani kaa'inun biqadarin qadar buu ku sugan yahay qadarka ilaahay alqadaa'u waalqadar ayuu ku sugan yahay xata alcajzu caajisnimada oo qofka taacada uu diido oo kasal ka sameeyo maaha cajiska dacfiga looma jeedo daciiftinimo oo qofka iska qabatay ma aha daacada uu ka cajiso khayrka uu diidaba allaha ka dhigo iyo walkaysu dhugta iyo maaragtay dadaalka iyo khayrka lagu dadaalaba allaha ka dhige labadaba shay kasta kulligii wuxuu ku sugan yahay qadaha ilahay qadarkiisu ku sugan yahay rawaahu muslimun xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixihi ku wariyey weyaan xadiidkan wuxuu kulminayaa arkaantii iimaanka rukni ka midoo kulminaya oo ah aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih in la rumeeyo qadarka lianna iimaanka arkaantiisu lix bay ahayd allaahoo la rumeeyo malaa'igtiisoo la rumeeyo rusushiisoo la rumeeyo kutubtiisoo la rumeeyo yowma alaakhiro inay jirtoo la rumeeyo iyo qadarka shayga la yidhaahdo la rumeeyo marka hadda xadiidkan qadarkiibuu ka warramaya qadarka kiisa macaan iyo kiisa kharaar kiisa dhibka leh oo masaa'ibka adig kugu dhaco iyo wax wanaagga loo faraxa leh intuba wax qofka muslimka waxaa la rabaa inuu rumeeyo allah subxaana wa tacaala xaggiisa inuu ka yihi meel kale inuusan ka imaanin inuu qofku ictiraafo ayaa la rabaa maxaa yeelay shay cilmiga ilaahay ka baxsan ma jiro koonkanoo dhan cilmiga ilahay buu ku sugan yahay marka qadaha ilaahay subxaana wa tacaala iyo qadarkiisa waxaa weeyaan qofka muslimkaah inuu mar walba uu yaqiinsan yahay baa la rabaa waana iimaanka ayuu ka mid yahay weeyaan sidaa darteed qadarka waxaa la yidhahdaa waa sir ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala sir rabbi leeyahay sirta ilaahay leeyahay adiga ha baarbaarin ha raaraadinin ha raarraadinino ha baarbaarin waxaa la rabaa waxna waa lagaa doonay waxna waa lagula doonay shay adigaa lagaa doonay inaad samayso waa lagu amray oo awaamir iyo nawaahi baa la yidhaahda waxna waa lagula doonay wixii lagaa doonay maadaama addoon aad tahay waa laguu caddeeyey ifcal kada laa tafcal kada yacni waxaa lagu yidhi saas samaysaanna ha yeelin waa laguu caddeeyey soo maaha wax alla wixii nala ka rabay oo ilaahay ridahiisana gaarsiinayay jannada ilaahayna gaarsiinayay waa naloo caddeeyey wax alla wixii ilaahay caradiisana gaarsiinayay cadaabkiisii ciqaabkiisana gaarsiinayana waana loo caddeeyey oo nala ka reebay waana la ka reebay waana loo caddeeyey wixii nala ka doonay maxaa nalala doonay waxbaa nala annaga aanan ogeyna nalala doonay wixii nalala doonayna waa nala ka qariyey nalooma sheegin goormaad dhimanaysaa maxaad la kulmi doontaa berrito yacni waxaad tahay ma naar baad geli doontaa ma jannaad geli doontaa adduunka maxaad ku noolaan masaa'ibka kugu dhici doono khayrka a heli doonto ma garanaysa waa lagaa qariyey in lagaa qariyaana danta kuugu jirtaa hadda maanta haddii la yidhaahdo hebelow yacni isagoo maanta konton jir ama lixdan jira haddii la yidhaahdo boqol sano ka bacdi aad dhimanaysa oo loo sii sheego waxa waaye murugu ku noolaanaya boqolkaas sanoo hartay waxa waa inuu wakhtigiiba dhow yahay oo wakhti dhow dhiman doono u garanayo laakiin qariintana la ka qariyey faa'iido badana noogu jiro masaa'ibkaana la ka qariyey iyo dhibaatooyinka waa wax weyn marka qofka waxaa la rabaa waxa laga doonay oo samee la yidhi inuu ku mashquulo baa la rabaa waxa laga qariyey oo isaga lala doonay qadarkaana inuu ka mashquulo uusan raarraadinin maxaa yeele qadarka waa sir ilaahay leeyahay addoommadiisana uu ka qarsaday waana laka qariyey ha raarraadinin sidaa darteed buu nabigeennana arkaanuliimaan ugu daray inuu qofku rumeeyo wuxuuna yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam icmaluu fa kullun muyasaru lima khuliqa lah idinka camal fala qof walboo shaqee qof walba waxaa loo fududaynaya lima khuliqa lahu wixii loo abuuraa loo fududaynaya qofka marka yacni khayrka u jihaysto oo rabbigiisa u qasdo allah iimaankuu jeclaysiiyaa qalbigiisuu ku qurxiyaa kufrigou u nacaa faasiqnimadou u nacaa dadka yacni hanuunsanna uu ka mid dhigaa soo maaha waa hanuuniyaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka allaah axad aan ahayn aan wejigiisa iyo qalbigiisa u jeediyo oo ilaahay ka jeesto cadowga yacni allaah iyo mu'miniintu ay leeyihiin oo shaydaankaa dabagalo khayrka umuurta khayrkaoo dhan waa laga xiraa bal waxaa loo furaa sharta oo dhan baa loo yasiraa loo fududeeya khayr oo dhanaa laga xiraa sharta oo dhan ayaa loo sahlaa wey marka qof walbaaba wixii loo abuuray ayaa loo fududaynayaaye idinka camal fala baa leey marka adiga khayrka markaad ku dadaasho oo taacada iyo iimaanka iyo maaragtay wanaagga uu kaa maqan yahay sunnada aad raadinayso jeceshahay oo doonayso ilaahayna gacantuu ku qabanaya waana ku hanuuninaya laakiin markaad ka jeesato shaydaan baa laguu dhiibi man acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka waman yacshu can dikri araxmaan nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin qofka ilaahay dikrigiisa iyo khayrka ka jeesto shaydaan baa loo dhiibaa gacanta loo geliya waqayadnaa lahum quranaa'a fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum quranaa'u suu dad xunxun oo saxiibo xun oo shayaaiinu alinsi waljin ayaa qofka loo dhiibaa markuu ilaahay ka jeesto subxaana wa tacaala allah wuxuu leeyahy fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala qolo ilaahay waa hanuuniyey waa dadka ilaahay u jeestay wey wa fariiqan xaqa calayhim adalaala qolana baadi baa ku dhabowday sababtu waa maxay inahum ittakhaduu shayaaiina wliyaaa min duuni illah shayaaiintiibay awliye ka dhigteen alla sokadii sidaasaa marka ayaga loogu dhiibay ilahay ma dulminin markuu qofku shaydaan raaco shaydaankaa loo dhiiba laakiin markuu ilaahay u jeesto waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulanaa buu ilahay leeyay qofka taacada ay ka maqanto khayrka raadinaya hanuunka doonayo ilaahayna gacantuu qabanaya dariiqa xaqa ayuu ku hanuuninaya yahdii bihi allaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaami wayukhrijuhum min aldulumaati ila annuur ويهديهم إلى صراط مستقيم الله وحوليه ددك إلهي الرادي أهنشيه سراديني سبل السلام إلهي كهروني وضده كبت باذلها الدون كان كفر جاي بدعة إيه معاصي وحن وقبت باذلها آخرنا عذابك إلهي وقبت باذلها أيو رب كهنونية الدون كنتو جوغا مقدق لغا سارا مركاس افتينك لغيا طريق حقانا لغو حنونية أبو رب ليه سبحانه وتعالى مركا الشيء كست كله قضاها إلهي قدر كيسة أيو كنا عاه هذي يعني وح كستو وناك إيه حمي أهبا ووحو ربك على قدريه وحي خيره مركا أذيك خير كراستنا والغسين شرط مركا راستنا والغو يسره مركا دادك أهل السعادة اللي يراهده وحلو قرحية عمل السعادة لون سهل الله فضذية والله فضذية قفك أهل الشقاوة أهنا عجزك إيا نعيبك دينتا إيا كجيسسة خيرك دقا كيسة أيا الله سهل الله يسهل مركاسا الشيطان قعنته وقلاوي مركاسا درتد بالنبي ويرى عليه الصلاة والسلام حديث كيسان أو كل شيء قيوي الحديث التاسع حديث كيسا قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحوير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويره كل كل شيء شيء كست كله بقدر كائن بقدر قدرك إلهي بكسبيه حتى العجز والكيس يعني عجزك هذا متك ضعف قال له ما جيله وإرادة الشر قفك الشرط أو دونه وخير كان أو كسر يعني عجز أو كفول خير كعجز كفولي شرط دوني طاعة الرحمن مربه كيس كان وحال إلهي والجد في طاعة الله في طاعة الرحمن الله رحمن كأها طاعته سقفك كد ذاله وقف عقل له حديث كان إنك وشيخ السود ليشدي سنة كيس أو ضعيف هاي يعني إمام الترمذي في سننه وقوة لناي وحوليه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت معنيه سوى في عيه لك حديثك وضعيف الكيس قفك عاقلك وحقرني وحويه من دان نفسه قفك نفتي صلح سابتمه وعمل أشقيه لما بعد الموت وعمل فله موتك وحك الدنبي آخر وعمل فشه نفتي سو لا دودا لا حسابتما لا يعني مارتي واسك حمان دن كريبا آخرنا وعمل فشه والعاجز من أتبع نفسه هواها قفك عاجز كل شيء ينا ما قف ضعيفه هي وقفك النفتيسة هولي الراعي naftu waxay jeceshahay kaliya daba galo oo ayadu ay amarto waxay naftu jeclaatana waa u sameeya waxay naftu nacdana waa ka hara naftiisa marka ilaah waa qoladu ilaah yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa qofka hawadiisa ilaah ka dhigto maxaa yeele iyada waxna amarto waxna ka reebto watamana cala allahi alamaani markii uu intaas sameeyo naftiisa hawadiisa raaciyo ayuu haddana ididiilo beena oo wuxuu leeyahay may muslimaa tahay muslimiinta ahlu khayr waaye khayra ma samaynayo wax wanaaga samayn maayo janna la helaya khayr baa la heli yani amaani baa la ilaahay didiila beena wey ayuu ilaahay u sameeyaa wey marka hadalka xadiidkaasi inkastoo daciif yahay haddana macnihiisu waa macna saxiixa weeyaan الحديث العاشر حديث كتبناد مروين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بالقوري الله كراد نغذين ويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري من دعا إلى هدى من دعا قفك أوير إلى هدى هنون قفك دتك خلقك أوير كان له أحد كوحاو أهاني من الأجر أجر كحقي سوحاو أهاني مثل أجور من, من اتبع دتك الراعي وهنون كاس أو دتك أوير كل راعي أجر كأي عبادة ذي هنون كاس كهليان أوكرة فأسنع الله سينا ياه من غير أن ينقص أيضا أوسر ربي كنسقى من أجورهم kuwaas loogu yeeray khayrka thawaabtoodii ajrigoodii shay-an waxba aan laga nusqaamin waman dacaa qofka u yeero ilaa dalaalatin baadi dadka ugu yeero meeshii khayrka qofka muslimka ugu yeeray kan sharow dadka ugu yeeray baadibuu ugu yeeray shirkibuu ugu yeeray bidco iyo khuraafuu ugu yeeray macaasibuu ugu yeeray iyo wixii lamid ihi kaana calayhi axadkaa dushiisa waxaa ahaanayo min alidmi xagga dembiga waxaa ka ahaanayo dushiisa mithlu aathaami man dad dembiyaashood oo kale tabicahu asaga raacay dadka raacayoo ismigan macaasidan iyo xumidan oo ugu yeeray ku raacay dembigoodii oo kale asna la siinaya kiisiina wuu qabaa mid kalena dushaa laga saaraya laa yanqusu daalika ma nusqaaminayo dembigaasi min aathaamihim ismigoodii ka nusqaamin maayo shay-an waxba ka nusqaamin maayo kuwaa laftoodiina ismigooda waxba ka nusqaan maayo ka aan raacday kan wax raacay laftiisa dembigiisoo kaamila buu helaya laa yanqusu daalika kaa nusqaamin maayo min aathaamihim dembiyadoodii raacidda ninkaa ay raaceen shay-an waxba ka nusqaamin maayo rawaahu muslimun xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixii ku wariyey wey xadiidkan wuxuu tusayaa qofka qof khayr ugu yeero inuu ajar ka helayo ayadoo qofka khayrkii loogu yeerayna ajarkiisoo kaamila la siinayo sidoo kale qofka shar qof ugu yeero xumi ugu yeero in xumidaas qofka ugu yeeray uu dembi ka helaayo ayadoo kii dembiga sameeyey dembigiisina kaamil laga siinayo kan labalaabuu helaya daaciga hadduu daaci alkhayr ou noqdo daaci ila alkhayr ou noqdo oo khayrka dadka ugu yeero laba ajar buu leeyahay hadduu daaci shar noqdona laba ifmi buu leeyahy laba dembi buu leeyahy dembi waa kiisii shartan uu galay oo dad isaga dembiga uu sameeyo uu galay dembiga labaadna waa u yeerista dadkan uu baatilka ugu yeero kan khayrka iyo ajarka helayana khayrkan samayntiisa uu sameeyey ajar iyo hawaab buu ku heli u yeerista dadka ugu yeerayna ajar iyo hawaab buu ku helaya yacni xadiidka marka waxaa dhexdiisa ku sugan dadka ee khayrka dadka ugu yeero in lagu tirtirsiiyo lila war dadka khayrka gaarsiiya dadka daaciinta ah oo dadka wanaagga ugu yeero lagu boorinayo inay ajar badan ilahay agtiisa ka helayaan looga digayo yacni inay dadka baadi iyo yacni ugu yeeraan dalaal ay dadka ugu yeeraan qofka baadi ugu yeerana cuquubadiisa inay tahay yacni cuquubo loo laablaabayo inuu helayo marka nebigu wuxuu yidhi man daca ilaa hudan hanuunka maxaa loo jeeda alhudaa wuxuu sheekhu ku fasiray huwa alcilmu annaaficu waalcamalu asaalix cilmiga naafica waxtarka ah oo qofka saaxiibkiisa anfaco cilmiga goormuu naafic noqonaya markuu sharta kaa reebo xumida u kaa reebo khayrkana uu ku tuso oo kugu hanuuniyo iyo camalka saalixaahu wanaagsan ayaa hanuunka loo jeeda qofkii qof yacni diinkan baro cilmiga baro cilmigii dariiqadu ku baran lahaa qofka u fududeeyo oo tuso dariiqadii u sahlo waa daaci ila alhudaa wey qof hanuunka dadka ugu yeeray qofka camal saalixa dadka ugu yeero oo ah mid ilaahay xaqiisa ku xiran yahay khalqiga caam ahaan iyo khaas ahaanba xaqooda uu ku xiran yahay qofka camal saalixa noocu doonaba ha noqda camalkaas xaqullahi iyo xaqulcibaad ha ku xirnaado qofka qof ugu yeeraa waa daacin ila alhudaa hanuun qof dadka ugu yeero noqona qof alla qofkii walaalkiisa muslimkaa nasiixa diiniya siiyo nasiixa dunyawiya siiyo oo uu diinkiisa ku gaarayo nasiixada dunyawigaana diinkiisa uu ku gaarayo waa daacin ila alhudaa qof hanuunka dadka ugu yeeray qof alla qofkii asagu cilmigiisa ku hanuuno kuna camal falo camalkaasna ku hanuuno khayrka ah qofka yacni oo markaa cid kale adoo hanuunsan dad kale ay kugu daydaanna qofkaas laftiisa camalkiisaas iyo cilmigiisaas yaa daaci ila alkhayr ah asaguna daaci ila alhudaa buu noqonaya wey cagsigeeda waxa weeye cid alle ciddii dalaal dad ugu yeerto daaci ila dalaaluu noqonaya marka dadku labadaas unbay u qaybsamaan ducaatun ila alhudaa dad hanuunka dadka ugu yeero waa kuwaasna waxaa weeye dadka dadka mutaqiinta a'immadooda iyo khiyaaru lmu'miniin buu sheikhu ku tilmaamaya qolada labaadna addaacuuna ila dalaala baa la yidhahda baadi bay dadka ugu yeeraan waa a'immatu dalaal waa aladiina yadcuuna ila annaar dadka dadka ugu yeero naarta ilaahay ugu yeero dadka waa kuwaasi weeyaan marka qof kasta oo qofka muslimkaa ugu kaalmeeyo oo la sameeyo atacaawun cala albiri waataqwa wuxuu noqonayaa dadka ilaahay hanuunka dadka ugu yeero buu ka mid noqon laba ajri buu leeyahy qofka baadi dadka ugu yeero cala alifmi waalcudwaanna ugu yeero uguna kaalmeeyo wuxuu noqonayaa dadka ugu yeero dalaalka dadka ugu yeero sidaa darteed buu ilaahay leeyahay liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bikayri cilmi dembigoodiina kaamilay leeyihiin dadka kalena ay ugu yeereen dembigoodiina waxbay ku yeelanayaan hada wabiاllahi towfiiq wsala allah wslama cala nabiyina mxamedi waali wsabi slm